Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamed Nuur Cali ayaa magaalada Kismaayo ku qabtay kulan looga hadlayay dardargelinta shaqada wasaaradda si loo horumariyo adeegyada ay bulshadu hayso. Kulanka oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda ayaa qodobada diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah horumarinta shuruucda wasaaradda, dib u eegista shaqada waaxyaha wasaaradda, iyo in xog ururin laga sameeyo shaqaalaha si loola socdo qof kasta shaqada uu qabto. Cabdullaahi Faarax Cabdulle Agaasimaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa ka warramaya ujeedka kulanka.
maanta halkan waxaa noogu qabsoomay shirkii bilaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa shirkaas oo la qaban doono bil kasta mar waxaana looga hadlay qodobo muhiim u ah hortebinta shaqada wasaaradda waxaana kow ka ah oo warbixin laga dhageystay shaqaalaha wasaaradda khaasatan agaasin waaxeedyada waxaa kaloo oo la soo jeediyey in dib u eegis lagu sameeyo ee, waaxyaha wasaaradda iyo iyo ofisyada ka hooseeya waaxyada waxaa kaloo la soo jeediyey in dib u eegis lagu sameeyo ee, oo xog ururin laga sameeyo shaqaalaha ee wasaaradda si loo ogaado qof kasta meeshuu ku qoran yahay iyo waxqabadkiisa waxaa kaloo la soo jeediyey oo shirka looga hadlay ee, in la hormariyo shuruucda wasaaradda wasaaradda waxay u baahan tahay shuruuc fara badan taasna waa waa la hirgelin doonaa insha allah waa la bilaabi doonaa qaabkii in la sameeyo shuruucda kala dis- kala gedisan ee wasaaradda waxaa kaloo laga hadlay ee, maamulka iyo maaraynta ee wasaaradda oo muhiim bay noo tahay xagga managementka ee, waxa- wa- ee, waaxda u qaabilsan inay shaqada qabsato waxaa ka mid ah attendance ka mid ah Ee, waxaa ka mid ah ma garanaysaay qof shaqaalaha la siin doono ee, shaqadooda la siin doono iyadoo qoraal ah oo t r kooda la siin doona ka mid ah waxaa ka mid ah shaqaalaha oo lala xisaabtami doono Ee, qodobahan ka hadalna waxaa ka mid ah in ee, laga rabo agaasin waaxidyada ee, iyo dadka mashaariicda ka ahaa focal pointyada in la- inay soo gudbiyaan ee, report oo bilo ah yaa- yaa yaa looga baahan yahay qodobahaasaa ugu muhiimsanaa Kulanka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Jubbaland ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda shaqo.